Qirashada iimaanka Qodobka koowaad Abuurid Waxaan rumaysanahay eebbe aabbaha qaadirka ee uumay samada iyo dhulka waa maxay tan micnaheedu waxaan rumaysanahay in eebbe uu aniga iyo khalqiga oo dhan uumay oo uu isiiyey jirkayga iyo naftayda indho dhego iyo dhammaanba xubnahayga caqligayga iyo dhammaan dareenkayga welina uu ilaaliyo oo daryeelo waxa kale oo isiiyey dhar iyo kabo cunto iyo cabitaan guri iyo hooy xaas iyo caruur dhul iyo xoolo iyo dhammaan waxaan haysto wuxuu sii hodantan ma ahe maalisiiyaa dhammaan waxaan u baahanahay xagga xafididda jirkayga iyo noloshaydaba wuxuu iga difaacaa wuxuu iga difaacaa khatarta oo idil oo wuu igana ilaa oo iga ilaaliya sharka oo idil waxaas oo dhan wuxuu iga wuxuu igu sameeyaa oo keli ah wanaaggiisa quduuska ah ee aabanimada iyo naxariista anigoo aan istaahilin oo aanan anigoo kasban sidaa daraaddeed waa igu waajib inaan u mahadnaqo oo aan ammaano oo u adeego isla markaasna adeego ade adeeco isaga tanu waa run aada loo hubo qodobka labaad xoreyn iyo ciise masiix waxaa kale oon aaminsanahay haddana ciise masiix oo ah wiilkii samadiga ah sayidkeenna oo ruuxa quduuska ah laga uuraystay oo uu ka dhashay marin oo cadrad ah oo uu ku hoos ilcay buntios bilatos oo uu saliibka lagu qodbay oo uu geeriyooday lana aasay galay cadaabka oo maalinta saddexaad ka soo sara kacay dhimashada loona dheelmiyey samada oo uu fadhiyo eebbe midigtiisa oo ah aabbaha qaadirka ah oo halkaas uu ka iman doono inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba waa maxay tan micnaheedu waxaan rumaysanahay in ciise masiix oo ah ilaaha runta ah oo ka dhashay aabbaha daayinka iyo qof run ah oo ka dhashay marin oo cadrad ah inuu yahay rabbigayga kaasoo aniga xoreeyey anoo ahaa qof lumay oo baadiyeysan oo dhiiggiisa qaaliga igu badbaadiyey si aan ugu guulaysto dembiyada oo dhan dhimashada iyo shayddaanka awooddiisa taasna kuma aanan helin dahab ama qalin waxaanse ku helay fadliga dhiiggiisa qaaliga ah ee quduusan iyo siliciisa iyo dhimashadiisii uu ii dhintay isagoo aan dembi lahayn inaan ahaado mulkigiisa oo aan ku hoos noolaado isaga iyo boqortooyadiisa oo aan ugu adeego isaga weligay xaqnimo daacadnimo barakaysan si la mid ah siduu ugu sarakacay dhimashada ee uu nool yahay una u boqran una u boqran yahay inuu u boqronaan doono weligii weligii tanu waa run aada loo hubo qodobka saddexaad dhaahirin waxaa kale oon aaminsanahay ruuxa quduuska ah kaniisadda masiixa ee quduusan kulanka owliyada cafiska dembiyada sarakicidda jirka iyo nolosha weligeed ah aamiin waa maxay tan micnaheedu waxaan rumaysanahay inaan garaadkayga ama awooddayda ku aamini karin ciise masiix sayidkayga ama aanan ugu tagi karin isaga laakiinse ruuxa quduuska ah uu iiga yeeray xagga injiilka indhahana iigu furay hadiyadiisa uu ii dhaahiriyey uu igu hanuuniyey iimaanka runta ah sidaas oo kalena wuxuu u yeeraa wuxuuna kulmiyaa wuxuuna ifiyaa wuxuuna daahiriyaa dhammaan kaniisadda masiixiyiinta ee adduunyada oo kulu mideeyaa ciise masiix iimaanka keliya ee runta ah oo kaniisadda masiixiyiinta ayuu si hodan ah oo joogto ah ugu cafiya dhammaan dembiyadayda iyo dhammaan dembiyada mu'miniinta oo idil oo maalinta qiyaamaha wuu soo sarakicin doonaa aniga iyo kuwii dhintay oo idil oo wuxuuna siin doonaa wuxuuna siin doonaa aniga iyo inta rumaysan masiixa nolosha weligeed ah tanu waa run aada loo hubo